barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha nofembar ay tahay sideed sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana halkan waxaa idinkala soo socodsiin doonaa nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
access t v waxay qabataa tviyada magaalada muqdisho waxaan nahay tviyada boqol iyo soddon kanaal tv ah aan dadka siinaa oo guryahooda u gelinaa boqol iyo soddonkaas kanaal aan qaybino waxaa ka mid ah tv noo qaasa anaga oo aan leenahay la yidhahdo access t v access film access action access sports
waa shir looga hadlayo dhallinyarada samaysay hal abuurka ganacsiga oo maanta ka furmay magaalada muqdisho warbixin ayaannu idinkaga haynaa
adiga adiga awineytege calayo xantada cabsimada karka iga xaraftiro adagoo xasire xasire xasire
waxa ay ka mid tahay heeskaasi heesaha aad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan qodobo kale oo xiise leh oo ay ka mid tahay haweeney afartan sano jir ah oo dhigata dugsiga dhexe ee magaalada boorama balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii caalamka
inta aynu ku guda jirno idaacaddeennan duhurnimo maanta saacada gudahooda waxaa dalkan maraykanka dadkiisu ay u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweynaha midkan xiga maanta waxaana lagu kala dooranayaa labada musharax ee hillary clinton oo ka socota xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo isna xisbiga jamhuuriga u sharaxan hillary clinton ayaa talaadada maanta waxay ugu magac dartay doorashadan dhadhaminta waktigeenna iyadoo musharaxa dhigeeda ee donald trumpna uu isna ugu magac daray maanta waa maalinteena xorriyadda mid walbo labada musharax ayaa aroornimadan saaka ah waxa uu wadaa ololaha saacadihii ugu dambeeyey ah waxaana la filayaa in natiijada ay soo baxdo caawa clinton waxa ay ku sugan tahay gobolka north carolina iyadoo trumpna uu joogo michigan
dagaallo ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen deegaano u dhowdhow magaalada raqa ee ku taalla dalka suuriya halkaas oo caasimad u ah kooxda isku magacaawday daacish howlgalkaas oo ay hogaaminayaan xoogaga kurdiyiinta oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa waxaa la sheegay in ciidamada kurdishka ah ay qabsadeen deegaano u dhowdhow waqooyiga magaalada raqa hase yeeshee kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu yahay ingiriiska ee ka soo jeeda dalkaasi suuriya ayaa sheegay inaysan ilaa imika jirin wax horumar ah oo laga sameeyey howlgalkaasi axadiina ingiriiska iyo faransiiska ayaa sheegay in ay ku biiri doonaan dagaalka gaar ahaan iyaga oo ka taageeri doona xoogaga kurdishka ah dhinaca hawada
duhur wanaagsan xaggiina dhegaystayaal washington saacaddu waxa ah ay tilmaamaysaa shantii iyo soddon iyo afar daqiiqo halka dabcan ay ka tahay xaggiinana toddobadii ama waa kowdii iyo bar duhurnimo halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington iyo barnaamijka dhallinyarada waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shir looga hadlayo hal abuurka ganacsiga ee dhallinyarada soomaalida shirkan ayaa waxaa kasoo qeybgalay dhalinyaro badan oo iyagu la yimid hal abuur ganacsi kuwaasoo badankood u tartamay tartankaasi cabdulqaadir axmed yuusuf xamiimi waxa uu agaasimo ka yahay tv-ga la yidhaahdo access t v waxa uuna shaqo abuur u sameeyey toddobaatan dhalinyaro ah waxa uu u waramay wariyaha v o e da muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
aad iyo aad ayaad umahadsantihiin v o a magacayga haddaan ku bilaabo magacayga cabdiqaadir axmed yuusuf allaa waxaan ku magac dheeraa xamiim Een, waxaan ka socdaa shirkadda la yidhaahdo access t v Een, access t v waxay qabataa t v-yada magaalada muqdisho waxaan nahay t v-yada boqol iyo soddon kanaal t v ah aan dadka siinaa oo aan- oo guryahooda u gelinaa boqol iyo soddonkaas kanaal aan qaybino waxaa ka mid ah t v noo qaasa anaga oo aan leenahay la yidhaahdo access t v access film access action access sports Een, waxyaabaha anaga magaalada muqdisho aan kusoo korinay oo hal abuurka aan u sameyno waxaa ka mid ah in magaalada muqdisho iyo daafaheeda iyo gobolada soomaaliya in iyo caalamka oo dhan aan tusino sportiska soomaaliya meesha uu marayo iyo qaab ciyaareedka s- fiican ay soo bandhigaan ciyaaryahaninta soomaalida Een, aan u sameyno kooxaha soomaalida ee haddadan een, jooga ee ka dhiila een, gudaha dalka soomaaliya in aan usa- u u abuurno meel ay iska daawan karaan awal wax keeda ma haysanin een, sawir marka ciyaartooyda iyo ciyaaryahannaduba waa tebisaan waana kaydisaan
weliba waxaan sameynaa een, ciyaaryahanka noloshiisa khaaska ama marka qaar aan ka waranaa anagoo la sameyno xiriir toos ah aan ugu tagno gurigiisa iyo familkiisa iyo qaab nololeedkiisa Een, taas waxaa noo dheer marka aan ka hadalno qaybta sportska waxaa noo dheer waxaan sameynaa si volunteer ah aan waxaan kusoo saarnaa kaamiramaano editaro directaro producero programyo sameeyo anagoo u sameyno seminaaro free ah oo aan ugu talagalnay inaan saa- soo saarno bulsho waxtar leh oo soo- oo soomaalida ay ka faa'iideysan karto meel kasta uu joogo qofka xirfadii aan barnayn uu asi nafsad ahaan kaga faa'iideysan karo si uu ugu horumariyo noloshiisa
marka waxyaabaha maanta aad la soo shir tagtay waxaa ka mid in shaqabuurka caynkaas aad samaysay Een, waxyaabaha maanta aan lasoo shir tagno waxaa ka mid ah seminaarada anaga hore aan u qabanay Een, waxaa kaloo ka mid ah in dhalinyaro oo keliya ino- ee ka shaqeyso shirkadda access t v ugu yaraan waxaa ka shaqeyso dhalinyaro lagu qiyaasay toddobaatan qofka ugu da-da weyn haddii aan dhaho waa soddon iyo afar jir iyo wixii ka hooseeyo Een, allahu mustacaan waxaan sameynaa seminaaro free-aan u qabanaa dadka jecel in xirfad ay samaystaan xirfaddaas oo ku saabsan duubista kaamirooyinka qaabka wax loo duubo qaabka wax loo agaasimo qaabka oo interviewga loo qaado qaabka sawirada loo qaado qaabka wax loo edit gareeyo qaabka lightingka loo sameeyo waxyaabo badan backgroundska waxyaabo badan ayaan ka caawinaa dadka marka ma xarumaad samayseen cabdulqaadir oo waxaa loo qabto Een, xarunteena access t v aan ku qabanaa Een, labadii bilba mar ayaan qabanaa labaatan beri aan macallimiin oo khubro ah oo ku takhasusay ayaan u ballaminaa oo aan ku qarash garaynaa in aan soo saarno annagoona wax faa'iido ah ka raadinaynin waxaan kaleeto noo dheer in sportiska magaalada muqdisho jawiyo badan oo hore loogu arag aan ka abuurno waan gartay garoomadoo kale aad leef ka dhigteen oo dadku ka daawadaan bal say kuu suura gashay ama u suura gashaa in stadium koonis oo kale aad leef ka dhigtaan
stadio conis oo kaleeto markaan live ka dhigano laba nooc ayaa live uga dhignaa mid waa midoo een, inaan live kaga dhigno local t v-geena in dadka nagu xiran oo guryahooda oo ku jiro receiverka access t v ee live nooga daawadaan bulshada ka maqan wadanka soomaali weynta maqan oo dibadaha kala kala jooga waxaan u sameynaa live inay nooga daawadaan facebook ay nagala socdaan Een, waxaan sameynaa marka een, facebook oo kaleeto waxaan leenahay access sports oo, eh, page la yiraahdo oo facebook aan ku leenahay waxaa nagu xiran in ka badan boqol kun oo qofood boqolkaas kun oo qofood waxyaabo badan aan usoo bandhignay ayaa jirto waxyaabo badan ee noogu hambaleeyeen ayaa jirto waxaa ka mid ah ciyaarihii gobolada qaabka aan usoo bandhignay een, qaabka duubista aan u sameyno qaabka een, aan u horumarinayno anagoonan ka raadinayn wax faa'iido ah welina nagama soo galin wax faa'iido ah oo annaga aan ka raadinayno maantay een, oo aan dhehayno ka faa'iidaysta lacag ahaan wax faa'iida nagama soo galin ilaa aan ka sameyno in bulsho bulshada aan u kala gudbino sawiro qurux badan oo aan kusoo bandhigano waxqabadkii iyo wadankii iyo horumarkii iyo qaabkii ee u tilaabsaday sportska soomaaliya waxaa kaloo jirto een, waxyaabaha aan haddadan damacsana waxaa ka mid ah in aan bilaabi doono barnaamijyo yaryar oo short films ah oo wacyigelin ah wacyigelintaas aan sameynayno waxaan kasoo dayn doonaa access t v wacyigelintaas waxay noqon doontaa bulshada ku nool magaalada muqdisho iyo daafaheeda iyo inta awoodo inayna daawato ama programyadeena la- ay la socoto waxaan usoo dayn doonaa barnaamijyo gaagaaban oo aan ugu talagalnay inaan kaga hadlna arrimaha bulshada iyo qoysaska iyo familiyada iyo borobleemyada waan gartay waxaa xiiso leedo tiri toddobaatan dhallinyaraa baan shaqaalaysiin bal ka waran noloshooda hadda sayta Em, toddobaatanka dhallinyarada aan shaqaalaysiinay waxaan ku xulanay wax soo saarka anaga aan samey tababarkii anaga aan u qabanay aan ku xulanay Een, allahu mustacaan markii aan shirkadda ay ka mid noqdeenna waxay noqdeen dad xirfadlayaal ah oo xirfadooda kaga faa'iidaysan karo meel kastee daafaha adduunyada ay ka tagaan xirfaddaas oo ah xirfad aada qaali u ah qof cameraman ah professional ah oo maanta intaa kaxaysid ciyaar live ah soo tabin karo oo qaladna ka dhacayn waxaad dareemaysaa in uu yahay cameramankaas heerkii loogu talagalay waa kaamirmaan la socon karo banooniga hadduu kor ku maqan yahay iyo hadduu dhulka ku socdo iyo haddii laisbuursana kaamirmaan si daarigta meeqa kaamira geysaan garoonka oo kale garoonka waxaan geynaa shan kaamiro kaamirooyin kor ah kaamirooyin dhowdhow iyo kaamirooyin goolasha ah iyo kaamirooyin taageerayaasha ah oo aan tusinayno aan kusoo bandhigayno taageerayaasha iyo xamaasadooda aad baad umaadsantahay adigaa mudan
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir axmed yuusuf xamiimi oo isagu ah agaasimaha access t v oo ka howlgala magaalada muqdisho wuxuu u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle waxa uuna ka mid ahaa hal abuurayaal shaqo oo dhallinyaro toddobaatan gaaraysa isagoo shaqo siiya kadib ka qayb galay tartan loo qabtay dhallinyarada hal abuurka shaqada ee muqdisho ee ganacsiga
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a markaana borama ugaasada haye cumar waa hooyo da-doodu ay tahay shan iyo afartan sano jir oo dhigata dugsiga hoose dhexe ee tuulada ceelgaal oo ka tirsan degmada sayla intiina ku taxan barnaamijka waxaa horey u dhegaysateen qaybtii hore ee waraysigeeda oo baxay shalay barnaamijka qaybta labaadna ugaaso waxay kaga waramaysaa nolosheeda dhanka kale waxay dhiirigelinaysaa waxbarashada dadka da-deeda ah siiba haweenka soomaalida waxay magaalada boorama ugu warantay waryaheena boorama haashim sheekh cumar good dugsiga hoose dhexe ee ku yaala tuulada ceelgaal oo ka tirsan degmada seylac waxaa wax ka barata hooyo deegaankaasi degan haweeneydan oo magaceega la yidhaahdo ugaasada heeye cumar ugaaso oo khadka telefoonka aan ku waraystay iyadoo ku sugan tuulada ceelgaal ugu horreyn waxaan weydiiyey goormaad soo degtay tuuladan ceelgaal gaal waxaan soo degay sidee waxaan de- deganahay siddeed iyo toban sannadood markaa adigu ma meherad ganacsi baad ku haysataa mise qoys ahaan baad u degantao xoola dhaqataa tahay xoola dhaqatada maya qoys ahaan baan u degay odaygaa shanteesa ka shaqeeya odaygaagaa shirkadda isgaadhsiinta ee somtal ka shaqeeya miya Ha- haa muxuu ka yahay isagu markaa Uu markaa wuxuu ka yidhi maamadu ka yihi hadda meesha isag- isagiyo saddex nin baa wada jooga meesha oo isagaa haysta meesha hore maxaad uga shaqayn jirtay ma ane meherad dheer baan ka shaqayn jira odayguna neefku gali jira anaguna saabuusan yar iyo khamiir yar iyo kiilooga baastada iyo waxaa shanta ku noolaa waxaan ku weydiiyey carruurtaadu waa imisa xaas ahaan caruurtaada waxaan leeyahay saddex inani guri bay leedahay waa laba imika ku waxaan halkan ku hayaa ilmahaaga ugu yar waa imisa jir inagtayda ugu yaray waxay dhigtaa dug- dugsiga tobnaado waxa weeyaan maxay idin shan iyo lix iyo toban jir markaa iyadu waxay dhigataa secondariga miya haayo doorabayga ka dhigataa ubadka aada dhashay ee iminka degan ceelgaal ee aad sheegtay inay xaas leeyihiin oo ay reere leeyihiin aad ii sheegtay iyagu wax ma bartaan inan weeyaano saddex ciyaalay leedahay imika idiga soo jirto balabay tugunto laba sanaba iga maqanta marka xaggaada ima jirtaada Aa, iyaduna xaggan ay jirtaa dadka deegaanka ee deegaankaaga kugula nool daadaadaasoo kale iyo wax ma bartaan iyagu may waxna noqona waxna ma maxay ma akhriyaan maxay nin walba magaalaha laga masuultay kolkay habartaa idhaa naadahan waxa wada dhigano haye xadooraan dhigananaanba idhaa halkaan bay kaga baxan waaba ari wax idinka dhaga dugsiga dadka daadaadaasoo kale ah ee aan waxba baran maxaad ku dhiirigelin lahayd
afar iyo labaatanka waxaa ku dhiirigeliyaa inay maxay haydee wax bartaan waxna qoraan waxna akhriyaan laakiin dadkani dadkii xooluhu ka dhammaadee weeyaan waa dad jabuuti laga masruufo dad aniga ilaba mida maaha marka kuwaba keri mayso waxbarashada waaba ari waxay geliya dugsiga waxaa jira hay-ado caawiya haweenka oo ku dhiirigeliya dhanka waxbarashada kuwaasi ma la kulantay marnaba
weli ima imin kuwaasi laakiin nimanka waxaan ka codsaday inaan ma- matalan dee ma la gacan qabtaan doonayaa baan ka yidhi maadaama aan maxay yidhi qofkaa weynahay me- meeshana anaan wax maxay yidhi xitaa guriga gogaan ka tago shayga aan dhaqa wax iga qaadaa jirin inaan la gacan qabtaan doonayaa baan ka yidhi dugsiga imsa caruura oo kale ayaa dugsigaasi wax ku barata boqol iyo lixdan ardayda dugsiga ku jirta markaa waa boqol iyo lixdan arday haa way yaryar yihiin laakiin ciyaalku aad bay u yaryar yihiin madaxoodu waa ilaa konton un kuwa ama afraadka ama shanaadka dhigtaa way- waa caruurtu waa yar yar ba u badan tahay dugsigaasi markaad dhammaysato amase ee, waxbarashadaada aad heer ka gaadho inaad dugsiyada caynkaas ee ku yaala meelaha tuulooyinka aad macallin ka noqoto ma jeceshaa
adigu waaban codsadayba tahay ina haddii dilkiga dhexe haddii aan la imtaabi waayo odayga waa oday muddo kale weeyaan oday dheri karsanaya maaha waxaan idhi haddaan dugsiga maxay dhe sideedaadka aan dugsiga helo wuxuu doonayaa baan ka idhi in bebeedaba layga dhigo oo laygu qoraan ka idhi haye oo la noo timide marka ha ya yidhaah waan kula dagaalayna haddaan la yidhaah maadaama iminka qoraalkii farta soomaaliga iyo akhrintii baad baratay ma rajaynaysaa amase ma damacsan tahay in dadka waaweyn aad waxbarasho u bilowdo oo kale dumarka kulaaleeg adiga ee ku nool tuuladaasi ceelgaal
ha waan u bilaabi karaa laakiin meesha ayaan hanaan lahayn waan u bilaabi karaayo lacag baan xitaa ka qaadan karaa kaba arbace waanan waanan iskuba keenaynba
Ah, markaa dadku waxbarashada ma jecla miya aa dadkana dad miya weeyaan waa dadka xooluu ka dhamaayo haddaan tiraa kaale wax bilo ilahaygaa ku jiraabay kuraad waxaan kaloon ku weydiiyey ugu dambayn ugaaso dadka ku dhegaysanaya koolanaya haweeney hooyaa oo ayeeyaa oo wax baranaysa oo fasalka lixaad dhigata bal sideed ugu tilmaami kari lahayd ardayda aad dhex fadhiisato iyo waxyaabaha sida aad wax u barato iyo sida subaxii aad usoo kalahdo duhurkii aad usoo rawaxdo sideed iyo nolosha aad ku nooshahay tuuladaasi aa bal tilmaan ka sii dadka ku dhegaysanaya
kolay tolo waxa weeyaan dee hooyo inaan ahay waa la wada arkayaa waxa weeyaan waxana xisaab bay doontay shay walba haddaanad xisaab meel digin de waxba kuma hirgelayaan waan xisaabtamay daadaanan wax baan ku baranayaa marka waxa weeye walaalaha maay arkaya ama i dhegaysanaya waxa weeye waxa waxbarashadu ya wax wax- waxbarashadu waa iftiin- iftiin la-aan weeyaan haddaanad waxna qarin waxna aqoon de waxbaba ma tihid waxaan doonayaa waktiga imika koombuyo taraa lagu xisaabtamayaa yurubta waxaa isugu keensanaysaana waxbarasho la-aan weeyaan aqligaaguna adduun ilahay waxa waxbarasho ah dee waa lagu siri karaya waxaa leeyahay inta aan layni sirin inaad xisaabtantaan oo sidii loo xisaabtamaya aad u xisaabtantaan ood wax u barataan baan jecelahay kuwa guuraadinayaa waxa weeye da'weyne uun maaha waxa weeye dadku waxay ka daadacsan qofka naagtu haddii ay guri gasho oo ay gasho inayna waxbaba baran karin oy hooyo noqoto hooyadaaba loo baahan yahay inay wax barato waxaan leeyahay wax ha la barto halana la xisaabtamo hana la iga iftiin daato oo sidaan anu u noolay anu sina wada isu isu wanaagsan baan u noolay waxa weeyaan wax alla wax iga bay lahaa hadday dhar tahay adeedu maa ma jirto markaa waxaan doonayaa sidaan hanu bartay inay u bartaan oy tallaabada u qaadaan haweenka weliba soomaalidaan la hadlaya waxaan doonayaa in la garab galo oo la iraaco oo maxay dhihi, garab la isiiyo oo haddaan wax u sheego iyo hadday ii sheegaanba ay wax weydiistaan oo yidhaahaan "Ma lacag uma haysane ugaasay waxna baro dee waad iga naflaxeen mahanoon inay yidhaahaan ma jecla taasi waa ugaaso daheeyo cumar oo ku nool tuulada ceelgaal oo ka tirsan degmada saylac waa haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada boorama haashim sheekh cumar good waxa uu qadka telefoonka ku wareystay ogaaso dahaye cumar oo ahayd hooyo shan iyo afartan sano jir ah oo imika dhigata dugsiga hoose dhexe ee tuulada ceelgaal oo ka tirsan degmada saylac zahar haye nuurow aniga adiga dadkii war ayaan ku wareerinay ilaa maanta oo dhan moogtahay waa garta marka waxa ay leedahay aan ka nasanno marka hadda en cabdiholan iyo igraan caraale ayaan soo qabanayaa hees si qurux badan ay labadooda talantaal ugu qaadayaan uu leeyahay adiga haween iyo xige walba Ya kaalaysaa salaam.
soo maaragtay Ya.
ya waa mid Marka- ka mid ah heesaha maogtahay aadka markaad daawato ee xagga youtube-ka sida fiican ama sida wanaagsan ay dadka u laba daawadaan dhalinyaro oo ma aragtay alaabtaas isla rogrogayo markaa aragtid waa garta bal aan isaga kala dhexbaxno dhegeystayaasha iyo fanaaniinta aad sheegtay zahar
wax kuu xusheey hawlayda dumar kaga soo xigsaday kaga soo xigsaday wax kuu xusheey hawlayda dumar kaga soo xigsaday kaga soo xigsaday waxishoodkayo isxilqaanka oo ifka xooracay ruuxishaatahe وحشوكايو اسرقاكاو الفحور العين روحي شافعي روحي شافعي حديقة حديقة عويني حقي حديقة حديقة عويني حقي على يوحنا دا عجي ماذا كندا إيقا حرفتي رو عدقو حسيري حسيري حسيري حاسكي رو حديقة حديقة عويني حقي حديقة حديقة عويني حقي على يوم حتى لا عجيب هذا القعد إذا حرفت روح أدقوا حسيري حسيري حسيري حاسكي نبوح
يا سلام زهرة ايه ku jeedaa madaxa lulaysaa
waa la wada lulaya ayaa waa Waxaas tahay cajiib ah, cajiib ah.
igraan caraale iyo cabdiholan intaasi aan kaga gudubna waxaan filayaa in badan oo idinka mida inaad heestaasi ka hesheen halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a washington iyo barnaamijka dhalinyarada dhalinyarada maanta Waa Zahra- tahay.
zahra eh, waad ogtahay maanta wadankan maraykanka waxaa daqiiqado kadib loo dareeri doonaa codbixinta doorashooyinka waana doorasho taariikhi ah waa marka sidaasi aad sheegtay xiliga eh, maraykanka hadda wuxuu tilmaamayaa waqtigan gobolkan een, magaaladan washington shantii iyo konton iyo shan daqiiqo waa aroor hore Aroor xitaa hore salaada waa- subax maana dukan waa sidaas een, soomaaliyana ama geeska afrikana wuxuu waxay tilmaamaysaa saacadda koodii iyo konton iyo shan daqiiqo ama Waa run.
labadii oo shan daqiiqa dhiman waa sida marka een, waxaa daqiiqado gudahood loo dareeri doonaa shan gobolada daqiiqa ka qaarkood harsanaan filaya waa sidaas waa gobolada gobolada dhinaca bariga waa saas oo dabcan gobolka virginia ee w- duleedka magaaladan washington iyo gobolada ku dhodhow shanta een, lixda ayaa la bilaabi doonaa la furi doonaa goobaha codbixinta ilaa iyo caawa toddobada fiidnimo ayay furnaan doontaa ama marka halka warka saacay ugu fiidka weyn maanta caalamka oo dhan wuxuu Ha.
noqon doonaa eh, doorashooyinka dalka maraykanka marka maxay tahay ahmiyadda doorashadan maxaa- maxay ta- maxay kaga duwanaan kartaa ama ay kaga duwan tahay doorashooyinka hore doorashadan horta waa doorasho aad iyo aad u xiiso badan een, labada musharax ee xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaanka oo muddo dhowr bilooda soo waday ololahooda doorashada wax badan ayaa ku dahaarnaa musharaxiinta qaarkood hadallada la isticmaalayay maaragtay sida ololaha uu u socday hadda oo markii ugu horreysay haweeney ee u tartamaysa aqalka cad ee dalka maraykanka Eh, dhanka kalena waa nin ganacsada ah waa Sida- sidaas oo siyaasadii ku cusub moogtahay aad iyo aad.
marka waxaa waaye een, waa waa guud ahaan marka doorasho muhiimadda doorashada waxa weeyaan waa qofka ugu horeeya oo haween ah caawa ayaa taagan iyo qofka ugu horeeya oo aan siyaasi ahayn oo ganacsada ah waa sidaasi marka aad iyo aad caawa markii la gaaro toddobada fiidnimo ee wixii ka dambeeya markay ay xirmaan gobolada qaarkood goobaha codbixinta Mhm.
oo dee maraykanka waaba kala xiliyo duwan yahay saad og tahay ee aad iyo nuuro aad. dhinaca gobolada xagga Bariga.
galbeedka ee badda basifiga ha marka bariga waa caawa naga duwan yihiin oo waa dhankaan waa sidaas.
dhanka bariga xeebta eh, maaragtay atlanticada waa sidaasi marka gobolada qaarkood ay caawa soo xiranta toddobada fiidnimo wa- waxaa la ogaan karaa oo en en waxaa daqiiqado gudahood markaasiba lasii ogaan karaa lasii saadaalin karaa cidda maaragtay ee, en ku guuleysan kartaa xilka madaxtinimo ee dalkan maraykanka en marka waxay noqonaysaa doorasho taariikhi ah dad badan ayaa ka waan dhursugaya arki doonaa soomaalida sida ay maraykankaba ha noqoto ugu natiijada.
badnaadaan waa aad tahay.
iyo aad aan intaas ku dhaafno doorashada dalka maraykanka ee maanta loo ballansan yahay caawa ayaa la ogaan doonaa xiliga saacadda maraykanka ee cidda badisa hillary clinton iyo donald trump
dadweynaha maraykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha nofembar ee aannu ku jirno ay tahay sideedda waxaa markii ugu horraysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenay ah amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon muddo bilaah ayay hillary clinton iyo donald trump issoo gees garaacayeen waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen lixda iyo barka subaxnimo laakiin si aannu ku kordhinnay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo siddeedda subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada maraykanka
maalinimada talaadada oo ay doorashadu socoto wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada minnesota ohio iyo virginia waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada new york oo ay habeenka doorashada donald trump iyo hillary clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhegaysan doontaan warbixinno gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada maraykanka maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan waa sidee shakhsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mawduucyo kale
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada sagaalka nofembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada maraykanku ay idinku tala gashay laanta afka soomaaliga ee v o a boggayaga v o a somaali dot com barahayaga facebook iyo twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala v o a soomaali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada maraykanka
idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maantana intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa nuur xasan nuur bukhaari anigoo ah saare cabdi axmedba waxaan idin leenahay doorashadii wararka ugu waaweyn ee maraykanka kala socda v o a washington